koob iyo tobankii bishii tobnaad laba kun toddobiyo toban waxaan iska casiray xilkii ahaa taliyaha ciidanka dedemiska gobolka nitogdheer anigoo aad ugu mahad celinaya xukuumaddan garhwadeen ka yahay axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan isaga casilay sababo badan aawadood iyada oo wixiina noo magacaabay ay noqotay u ololaynta xisbiga kulmiye ee aanay ahayn u shaqaynta qaranka jamhuuriyadda somalilan markaannu aragnay markaan arkay in ay noqotay u ololaynta xisbiga kulmiye waxaan go'aansaday aanan u shaqaynayn qaranka aan u shaqaynaya xisbiga kulmiye inaan iska casilo gabi ahaanba xilkii ahaa taliyaha ciidanka dedemiska gobolka nitogdheer anigoo u mahad celinaya intii aannu soo wada shaqaynay ciidanka dedemiska ee jamhuuriyadda somalilan waxaan aad iyo aad uga xumahay in loo adeegsado ciidankii qaranka iyo dowladihii laamihii dowladaha ee madaxa bannaanaa sida shaqaalihii oo kale in loo adeegsado u ololaynta xisbiga kulmiye isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ka soo saaray dikreeto in aan u ololayn karin laamaha dowladdu xisbiyada qaranka ee ay suman yihiin haddana waxaa dhacday oo annaga nagu amray haddaannu nahay ciidanka debdemiska gaar ahaan aniga inaannu u ololayno xisbiga kulmiye waxaan go'aansaday markay noqotay inaan u ololeeyo xisbiga kulmiye iyo inaan u shaqeeyo qaranka jamhuuriyadda somalilan inaan u shaqeeyo anigoo shiciba qaranka jamhuuriyadda somalilan oo aan ugu shaqeeyo inaan soo saaro ciddii qarankan wax u qaban lahayd oo aanan u shaqayn cid dan gaara kale qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan baaq dheer farayaa oo u dirayaa bulshaweynta reer somalilan gaar ahaan shaqaalaha jamhuuriyadda somalilan ee u shaqeeya laamaha dowladda waray dikreetadii raaca madaxweynaha qaranku idin faray oo iska daaya u shaqayntan loo shaqaynayo xisbiga kulmiye xisbiyada qaranku ha idiin sinaadaan waxaan dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan ka codsanaya waar sida aan uga tanaasulay markiinu nagu qasbay inaannu u ololayno xisbiga kulmiye waan uga tanaasula oo qarankeenna aynu danayno haddaynu dhallinyaro nahay oo aynan dan gaara iyoinaan lahayn